Hay'adda Cayriga ee Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka kaamka cas oo ka tirsan gobolka saaxil iyada oo dhaqaalaha ceelbiyoodka lagu dhisay ay soo sadaqaysatay hibo cumar cige oo ku nool dalka Ingiriiska Sheekh Cabdallah Maxamed Ibraahim guddoomiyaha hay'adda Cayriga ee Al-Raxma iyo Cabdikariin Maxamed Nuur oo ka tirsan howlwadeennada hay'adda Al-Raxma ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ceelbiyoodkan waxaa alxamdulilahi rabbialcaalamiin ah inay la soo baxday inay ehlu khayri ceelka ah oo ay tidhi meel loo baahan yahay baan u baahanahay iyadoo inantaas haddii alla idmaayo xanuunsanaysa waxaan leenahay ilahay inanta ha caafiyo camal weyn bay qabatay meel wanan bay qabatay waxay noo soo marisay hooyadeed oo ah aamine camuud cali ilaahay khayr siya iyadana aad baan ugu ducaynaynaa hooyadeed iyadana waxa weeyaan haddana magaceedu hibaayaan cumar cige axmed hibaayaan waxaan leenahay goob halkaad ka soo saartay miisaanka xasanaadka allah kugu daro aad baan kugu ducaynay ummaddaas aad baa kugu ducaysay hibaayaanay ummaddaas aad baa kugu ducaysay waana goob looga baahan yahay sheekh maxamed ilaahay khayra siiyee isagoo aan ku naqaano camalka uu qabanayo itqaan inuu ku sameeyo oo ceelkaasu aad u dheer yahay mashiinkii dul saaran yahay oo mashiinkiina u iibiyeen haddana koley waxyaalo kale ayuu u baahan yahay ceelku marka wuxuu u baahan yahay ceelku haddana taangi buu u baahan yahay beeb buu u baahan yahay wax badan buu u baahan yahay marka waxaanu leenahay ummaddanna daawanaysa qofka ehelkhayrkaa sidaa u soo bixisay in lagu daydo annagoo joogna gobolka saaxil kaamka cas ayaannu ka furnay ceelkan jamciyadda raxma oo hirgelisay ceelkan iyo shirkadda alkhaliifa construction oo ceelkan iyaduna fulinteeda leh waxaan xaggan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha jamciyadda raxma oo inoo faahfaahin doona ciddii ceelkan la soo baxday alxamdu lilahi rabbialcaalamiin asalaatu wasalaamu cala rasulillahi sala allah alay slm ilahay baa mahad leh ilaah goobtan sugu keenkeenay ee mahad leh qaar ka mid ah dadka deegaanka kaamka cas ee gobolka saaxil ayaa u mahad celiyey qof waliba oo ka qayb qaatay hirgelinta ceelkan iyagoo sheegay in baahi weyn u qabeen ceelbiyoodkan waxaan nuu mahad celinaynaa nanta hibaayaan ee soo bixisay iyo ciddii keentay ee u soo wakiilatay in ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiya iyadana caafimaad sareecana siiyo ceelkaasoo halkaana looga qoday meel oomanaa oo biyaha ka fog oon biyo iyagu u dhoweyn waanuu mahad celinaynaa intaa ilaahay baanu mahad ugu celinaynaa idaa maata ibna aadan an qadaca camalahu ilaa bisalaas saddexda nebigu sheegay ee sadaqatu jaariyay ku jirtaa alcilmu yantaficu bihi maxaanku idhaahdaa sadaqatu jaariya wawalow saalixu yadcuu lahu saddexda nebigu sheegay cala sala slm ku jirtaa marka waa wax qaaliya ceel laguu qoday oo lagaaga qoday meel oomana ah oo waxaasoo ummada iyo xooli ay ka cabbiyaan waa wax aad u qaaliya inantana ilaahay miisaanka xasanaadka haugu daro caafimaadna ilaahay ha siiyaanu leenahay ilaahay inantaa hooraayaan caafimaad sareecana oo ciddicidiya oo madaxa iyo mijahabaa oo halka ay ka cabanaysaba caafimaad sareecana inuu ilaahay geliyo oo madaxa iyo mijaha iyo dhuuxa iyo dhabarka halkay ka bugtaba ilahay caafimaad siiyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay unbaa la baryaa caafimaadkana ilaahay baa laga helaa ilaahay saasaanu u barin ceelkanna ummadda kama xigno iyadaa xasanaadkiisana iska leh ummadda waanu ka waraabinaynaa wixii u baahda waanu ka waraabinaynaa waddanku waa oomane